raxmaan raxiim duur wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaad warka duurnimo ee idaacadda dalsan qodobada duurnimadan wararkeena aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid ah
dad sheegay in dowladda waddanka kenya faragelin ku hayso kuraas ka mid a doorashada golaha shacabka oo bannaanbax cabasho ah ka dhigaya degmada beled xaawo ee gobolka gedo
dowladda soomaaliya oo midooda afrika kala hadashay arrimaha amniga iyo doorashooyinka
dowladda federaalk soomaaliya oo ka hortimid heshiis kasta oo ay wadagalaan somalilan iyo dalka yar ee taiwan
muwaadiniin soomaaliyeed oo ku xayiran xadka wadamada ukrein iyo poland
maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo xilka qaadis iyo magacaabis ku sameeyey maamulkii magaalada baydhabo
ciidamo ka tirsan booliiska soomaaliya oo howlgal amniga lagu xaqiijinayay ka sameeyey degmada xamar jajab ee gobolka banaadir
maamulka somalilan oo deeq dadka abaareysan dadka abaarta heesa loogu gurmanayo ku wareejiyey maamulka gobolka togdheer
wararka dibaddana waxaad ku dhagaysan doontaan
wadahadallo la qorsheynayo inuu dhex maro dalalka ruushka iyo yukrain xilli xiisada u dhexaysa dalalkaas ay weli taagan tahay
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
waa duurnimo isniina taariikhduna ay ku beegan tahay toddobiyo labaatanka sideed iyo labaatanka bisha labaad sanadka labada kun labaiyo labaatanka haatana u diyaargarooba dhegaysigii warkeennii oo dhammaystiran haddii aan ku horumarno magaalada beled xaabo gobolka gedo wararka ka imaanaya waxa ay sheegayaan in banaanbaxyo xoogan halkaasi maanta ay ka socdaan banaanbaxyada ayaana dadka shacabka ah ay ka cabanayaan in kuraasta qaar ka mid a golaha shacabka la doonayo hadda in la boobo dadka banaanbaxyada dhigaya ayaa isugu jira caruur iyo sidoo kale dad kale oo da-ah waxaana sidoo kale la sheegay inay ka cabanayaan dowladda waddanka kenya oo sida ay sheegeen faragelin ku haysa arrimaha doorashooyinka ee dalka soomaaliya dadka banaanbaxyada dhigaya qaarkood warbaahinta la hadlay waxa ay sheegeen in dowladda kenya ay faragelin ku hayso doorashada magaalada garbaharey taala iyaguna sidoo kale baaq u diray mas-uuliyiinta ugu sarraysa dowladda federaalk soomaaliya xaafadaha iyo waddooyinka waaweyn ee magaalada beled xaabo ayaa lagu arkayaa dadka shacabka ah oo dhigaya banaanbaxa sidoo kalena wata boorar iyo halkudhigyo ay sheegeen in ay kaga soo horjeedaan faragelinta lagu hayo doorashooyinka ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen roble iyo guddiyada doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed ayaa fariin iyo baaq ay u direen dhinacyada magaalada garbaharey ayaa la filayaa in lagu qabto doorashada kuraas ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka koo iyo tobnaad ee dalka
dowladda federaalka soomaaliya ayaa midooda afrika kala hadashay arrimaha amniga iyo doorashooyinka sida warkan uu ku eegay waryaheena cabdinaasir alcadaala
wasiirka gaashaandhigga dowladda soomaaliya cabdulqaadir maxamed nuura ayaa kulan gaar ah la qaatay sidoo kale waa arrimaha siyaasadda nabadda iyo ammaanka ee midooda afrika kulanka labada mas-uula ayaa looga hadlaya arrimo dhowr ah iyadoo diiradda lagu saaray kulanka amniga guud ee dalka kan doorashada iyo sidoo kale howlgalka cusuba ee midooda afrika wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa kulanka uu la qaatay guddoomiyaha arrimaha siyaasadda nabadda iyo ammaanka midooda afrika danjira bancola adoyo waxa uu ku sheegay inuu hayo mid muhiim ah sidoo kalena mirodhal ah waxaan kulan miro dhal ah la qaatay wafdi uu hogaaminayay guddoomiyaha arrimaha siyaasadda nabadda iyo ammaanka ee midooda afrika waxaan ka wada hadalnay amniga guud ee dalka kan doorashooyinka iyo howlgalka cusub ee midooda afrika ayuu yidhi wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya kadib qoraal uu soo saaray
markan haddaan eegno diniin soomaaliyeed ayaa waxa ay ku xayiran yihiin xadka wadamada yukrein iyo sidoo kale poland oo hadda duulaanka ruushka ee ka wada gudaha wadanka yukrein maxamed cusmaan cali ayaa warkan faahfaahinaya
u dhexeeya dalalka yukrein iyo poland ayaa waxaa ku xayiran soomaali aad u tiro badan iyadoo sidoo kale ay ku xayiran yihiin dad kaloo fara badan colaada ka taagan dalka ukraine waxaa ku barakacay shacab kala duwan kuwaasoo u dhashay dalkaasi iyo kuwo kale waxaana qayb ka ah dadkaasi soomaali badan iyadoo haatan ay sheegaya inay ku xayiran yihiin xadka u dhexeeya dalalka ukraine iyo poland axmed cabdulaahi oo ka mid ahi dhallinyarada ku xayiran halkaasi ayaa warbaahinta u sheegay inay haatan ku sugan yihiin xadka ukraine iyo poland u dhexeeya islamarkaana ay soo lugeeyeen afartan kilomitir sidoo kale axmed wuxuu sheegay inayna sahlaneyn inay ka tallaabaan xuduudaha ukraine iyo poland isagoo xusay in ajnebiga iyo muwaadiniintu dalka ukraine ay kala soocayaan axmed ayaa tiradoodu ku sheegay soomaalida kale ee kula xayiran xadka ukraine iyo poland inay u dhexayso boqol iyo konton qof iyadoo iskugu jira rag iyo dumar iyadoona dadkaasi sidoo kale ay ku jiraan arday waxbarasho u jooga dalka ukraine iyo kuwo qaxooti ahaan u jooga
dowladda federaalka soomaaliya ayaa ka hortimid heshiis walba oo ay wada galaan somalilan iyo taiwan dowladda federaalka soomaaliya ayaa waxay ka hadashay heshiisyo ku aadan somalilan iyo taiwan oo ay kala saxiixdeen waxaana dowladda federaalka ay ka hortimid heshiis kasta oo labada dhinac ay wada galaan waxayna ku tilmaamtay waxba kama jiraan ambasador cawaalo cali kulana safiirka dowladda federaalka soomaaliya oo fadhiya dalka sheenaha ayaa waxa uu sheegay in markaasi dunida aysan aqoonsanin somalilan iyo taiwan midna sidaas darteedna somalilan ay tahay gobol ka mid ah soomaaliya islamarkaana aan la aqoonsan karin heshiisyada ay labada dhinac wada galeen waanu cambaareynayna qaab walba oo taiwan ay markaasi ula dhaqantay somalilan waxaan markaasi ilaalinaynaa madax banaanida qaranka soomaaliya iyo midnimada dhuleed ee soomaaliya ayuu yiri safiirka hadalka safiirka ayaa imaanaya iyadoo xukuumadda somalilan ay wado waayihii ugu dambeeyey heshiisyo ay wada saxiixanayeen xukuumadda taiwan
markan haddaan eegno maamulka koonfur galbeed soomaaliyana waxau xilka qaadis iyo magacaabis ku sameeyey maamulkii magaalada baydhabo sida warkan uu ku eegayo waryahayaga cali aadan axmed
wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladda hoose iyo dib u heshiisiinta dowlad goboleedka koonfur galbeed maxamed abuukar cabdi ayaa xilka ka qaaday maamulkii magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay isaga oo maamul cusubna magacaabay qoraal ka soo baxay xafiiska wasiirka ayaa lagu yidhi markuu arkay baahida loo qabo in guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeen loo magacaabo magaalada baydhabo sidoo kalena uu dhegaystay tala soo jeedinta guddoomiyaha gobolka baay waxa uu sameeyey wasiirka magacaabistan guddoomiyaha iyo duqa magaalada baydhabo ayaa loo magacaabay cabdulaahi cali watiin oo horey xilkaasi mar u soo qabtay halka guddoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda loo magacaabay mucaawiye ibraahim cali guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ayaa sidoo kale loo magacaabay cabdulaahi ibraahim nuur xilka qaadistan lagu sameeyey maamulka magaalada baydhabo iyo magacaabista maamulka cusub ayaa ku soo beegmaysa xilli magaalada baydhabo oo ay ka socoto doorashada kuraas ka mid a golaha shacabka
ciidamo ka tirsan booliiska soomaaliya ayaa howlgal amniga lagu xaqiijinayay ka sameeyey degmada xamar jajab ee gobolka banaadir warkan waxaa eegaysay wariyeena faadmo cabdiqaadir xasan kusimaha taliyaha qaybta weli oo caddaahana taliyo ku-xigeenka qaybta oo kaashanaya taliyaha saldhigga xamar jajab taliyo ku-xigeenka guddoomiyaha degmadaas guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda taliyaha ilaalada shacabka labada degmo xamar jajab iyo waa beri howlgal lagu xaqiijinaya ammaanka magaalada caasimadda ee muqdisho islamarkaana looga hortegayo waxyaabaha ammaanka dooriya waxay ka fuliyeen waxyaha iyo xaafadaha degmada xamar jajab oo ka mid ah toddobaiyo tobanka degmo ee gobolka banaadir saraakiisha booliiska soomaaliyeed waxa ay sheegeen in howlgalkan uu yahay mid laga fulin doono guud ahaan degmooyinka gobolka banaadir islamarkaana ay amar ku bixiyeen madaxda ka sarraysa inta howlgalkan lagu guda jiray waxay ciidamadu ku soo qabteen koox ka ganacsata waxyaabaha maanka dooriya iyo sidoo kale dhallinyaro aad u fara badan waxaana ay ku dhex lugeeyeen xaafadaha degmada xamarjajab iyo laamiga iyagoo baariya gawaarida iyo bajaajka isticmaasha waddooyinka soo gala degmada xamar jajab gurgada waddoomeeyada iyo bajaajyada iyo baabuurta ilaataarigada magaalada qalqalka iyo mudarada ka wadan ayagana aanaa ka baxay fadhigaa lagu soo xaraynayo waxaan rabnaa markaan inaan shacabka ilaalinayn qabsadkiisa inaan la dhaqanaysan daanka inaan dulqaad sameeyno inta howlgalka uu socday mas-uuliyiintu waxa ay kormeereen goobaha ganacsiga ku yaala hareeraha laamiga halkaasoo dhallinyarada ay kula dardaarmayeen baaritaanka intii la waday guryaha qayb ayay ka ahaayeen gudoomiyaha degmada xamarjajab mucaawiye axmed muude iyo gaashaanle isxaaq maxamed ciise taliyo ku-xigeenka qaybta weliyow cadde ahna kusimaha taliyaha qaybtaas waxay sheegeen inay joogteen doonaan howlgallada sidaan oo kale ah maadaama dalku uu ku jiro marxalad kala guur ah sheekh nuur oo ah taliyaha saldhigga xamarjajab dhankiisa waxa uu codsaday in shacabka si dhow ula shaqeeyaan lamahamniga badi dadku waxay caqabad ku qabaan sida ay sheegeen dhaca mararka qaar laga geysto qayb ka mid ah muqdisho iyo maandooriyaha nuucyadiisa kala duwan oo inta badan lagu dhalinrogo dhallinyarada maskaxdooda waa sababta keentay bay yidhaahdeen booliiska soomaaliyeed in howlgalladan oo kale la laba jibaaro si dhibaatooyinka sidaasoo kale ah aysan usoo laaban maamo qiyaas ahaan jirta siddeetan sano ayay laamaha amnigu kusoo qabteen xashiish iyo maandooriyo kale sababta ku kaliftay inay ka ganacsato ayay ka sheekeynaysaa waxawaansidaasaan waa wada googo-aanahay sokoran qabaa waxaan cuna ma haysti dadkayda magaalada ma joogo dadkaa gargaranaya la arkaan waxaan isleeyahay dhaldhacaana ama adkeysha adkayga xitaa saacaddan waa qalanaya waa ujeeda ma xanuunsana saas daraadeeda waxaan isidhamaa dhaldhacaanaha keyshaan u kale wax kalon ka ganacsada waayeel baana shaqana ma geli karo taliyaha saldhigga xamar jajab sheekh nuur ayaa gabagabadii howlgalka waxa uu la hadlay warbaahinta kana warbixiyey howlgalladan sidaa u jeedin waa mirka ka soo baxday madaxda sare caawa waxaan howlgal ballaaran uu hogeyminayo guddoomiyihii degmada taliyihii qaybta dhammaan hay-adihii amniga waxaan ka sameynay degmada xamarajab marka soo baxay madaxda sare mucaawiya axmed muude waa gudoomiyaha degmada xamar jajab ee gobolkani banaadir oo isna dhankiisa hadlay gabagabadii ayaa la dardaarmay bulshada kala gedisan ee ku nool caasimada soomaaliya ee muqdisho iyo kuwa degmada runtii taargetkeena caawa boqolkiiba sagaashan waa kusoo guulaysanay sidaa aragteen waxyaabaha lagu soo qabtay daroogada midda ugu daran waa xashiishka maandooriyaha loo yaqaano oo sida ballantu ay ahayd maamulka gobolka banaadir dhammaan degmooyinkiisa sida la wada ogyahay howlgalka ka socda in uu yahay in lala dagaalamo muqaadaraadka oo dhallinyarada dhibaato ku haya caawa annagoo taas ka duulayna fariintii doqon muqdisho iyo qaybta guud ee booliska gobolka banaadir howlgalkii ay ku wada jireen ayay qaybka tahay tanna wadama cabdiqaadiraadi ay tibiga dalsa muqdisho
waryahayga faadumo aad ay umahadsan tahay somalilan haddaan eegnana maamulka somalilan ayaa deeq dadka abaareysan loogu gurmanayo ku wareejiyey maamulka gobolka togdheer salimaan xuseen ayaa warkan faahfaahinay madaxweyne ku-xigeenka somalilan ahna guddoomiyaha guddiga kulmadka abaaraha qaran cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saylici iyo waftii uu hogaaminayo oo shaqo safar ku jooga gobolada bariga somalilan ayaa maamulka gobolka togdheer ku wareejiyey deeq dhan shan boqol soddon iyo lix dhoor oo biyo ah taasi oo lagu talagalay dadka abaaruhu ay saameeyeen ee ku dhaqan gobolka togdheer madaxweyne ku-xigeenka oo shir ballaaran la qaatay guddiga gurmadka abaaraha ee gobolka togdheer ayaa warbixin la xiriirta heerka abaarta iyo talooyinka xukuumaddu qaatay ka dhegaystay maamulka gobolka waxaana uu isla goobtaasi ku wareejiyey deeq xukuumaddu ugu tala gashay in ay kaga qayb qaadato gurmadka abaaraha taas oo gobolka tugdheer qaybtiisa maanta isla magaaladaasi loogu wareejiyey abaaro ba-an ayaa ku dhiftay deegaano ka tirsan somalilan waxaana meelaha qaar lasoo sheegayaa haraad iyo gaajo aad u daran oo soo food saartay dadka reer guuraaga ah waxaana socda gurmadka ka imaanaya xukuumadda iyo hay-adaha gargaarka
warkaas aad kala socotaan waa haraad iyo hadalsan muqdisho akhbaaraadka dibadda haddaan eegno wadahadal la qorsheynayo inuu dhex maro dalalka ruushka iyo sidoo kale yukrain hogaamiyaashooda ayaa la filayaa inuu ka qabsamo gudaha waddanka belaruus dhinaca ergooyinka ayaana sidoo kale hadda waxaa la sheegayaa in iyagu ay gaarayaanba gudaha waddankaasi belaruus duqeymaha dowladda ruushka ee ka wado gudaha waddanka yukrain ayaa isa soo taraya waxaana mar kasta la filan karaa weerar kale iyo hub kale oo aada u culus guud ahaan warkii duhur aad kala socoteen dalsan f m muqdisho soomaaliya waanaginta
wararkaad la haysaa hubsiima u helidood iyo hufnaan talinta xaqiiqadu waa halbeegsiga rediyo dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin warlahelyaabaha talalhel